barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkan waa washington kusoo dhowaada idaacaddeenna duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitrban iyo f m-yada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waa sabti bisha january waa siddeed iyo labaatan sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkaga socodsiinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah jaamac buulle jaamac
qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan ku saabsan barashada xirfadaha iyo doorka ay ka qaadato shaqahelista dhallinyarada hadda aniga waxaan ahay milkila geerash waxaa igu dhigan xarun la yidhahdo xarunta tababarka cilmiyadaas waxaa iskale alla u naxariistaa ninkii la oran jiray elman tababar baa lagu qaataa cilmigaas baa laga bartaa yarkii ka soo waxo lixda bilood ugu horreyso dufcadaha soo baxo isla lixda bilood waxay sameeyaan shaqooyinay galaan way shaqeeyaan kaalintii heesahana waxaad ku maqli doontaan
xubintii ciyaaraha ayaa sidoo kale maqli doontaan marka horeyse ku soo dhowaada warkii caalamka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa shalay saxiixay laba amar oo uu sheegay inay quseeyaan xoojinta ammaanka maraykanka kaasoo uu ku jiray in aanan wax dalkugal ah la siinin qaxootiga ka imaanaya suuriya muddo aanan la cayimin trump ayaa soo rogay amaradan xilli uu ka qaybgalayay munaasabad ka dhacday xarunta wasaaradda difaaca maraykanka ee bentagonka oo lagu dhaarinayay xokeyaha gaashaandhigga cusub ee maraykanka james mats waxyar kadibna dibadbaxyaal ka caraysan go-aanka madaxweyne trump ayaa ku mudaaharaaday dhismayaasha dowladda federaalka ee magaalada new york
wasiirka arrimaha dibadda ee ingiriiska ayaa sheegay inay tahay in bashiir al asad madaxweynaha dalka syriya loo ogolaaday inuu hal mar ah talada dalka u tartamo oo ah haddii heshiis nabadeed oo lagu dhammaynayo dagaalka lixda sano ka socday dalkaasi la gaarayo dowladda maraykanka iyo bahwadaagtooda reer galbeedka ayaa in muddo ahba ku adkaysanayay heshiis kasta oo nabadeed ee laga gaaro syriya ay xudun u noqonayso in madaxweynaha dalkaasi uu xukunka ka tago haddii kale aysan taageeraynin heshiis kasta balse hadalkan ka soo yeeray wasiirka arrimaha dibadda ingiriiska boris johnson ayaa calaamad u ah in ay jirto isbeddel siyaasadeed oo ku yimid bahwadaagta reer galbeedka madaxweynaha maraykanka iyo madaxa ingiriiska donald trump iyo theresa may oo aqalka cad ku kulmay maalinnimadii jimcaha ayaa soo hadal qaadin dalka syriya iyo dagaalka ka socdaba wasiir johnson ayaa isagu safarkan maraykanka ku wehelinin ra-iisul wasaaraha ingiriiska theresa may waxaana uu arrintan kala hadlay xildhibaanada dalkaasi isaga oo ku sugan magaalada london wasiirka ayaa intaas raaciyey in sidii ay madaxtinimada maraykanka isu bedeshayba waa in dowladaha ku howlan arrimaha xal uhelidda arrimaha syriya ay dib u fiiriyaan siyaasadooda ku aadan dalkaasi hase ahaatee wasiirka ayaa isaga oo maskaxda ku hayo taleefanka uu trump kula hadlay madaxweynaha ruushka valadimir putin sabtidii uu qirtay in isbeddel kasta oo siyaasadeed oo lagula dhaqmo syriya ay dibudhac keeni karto
duhur wanaagsan dhegaystayaal halka aad warkaasi kala socoteenna waa v o a washington sanad kasta kumanaan arday ayaa ka qalin jibisa jaamacadaha kuwaas oo badankooda ay ka cawdaan inaysan helin shaqo arrintaas ayaa horseeda in dhallinyaro badan ay sanad walba dalka ka tahriibaan haddaba dhallinyarada barata xirfadaha iyaga laftoodu ma ka mid yihiin ardayda aanan shaqada helin waa qodobka aan ku soo qaadanayno barnaamijka madasha dhallinyarada oo muqdisho uu inoogu soo diyaariyey waryaheena cabdulqaadir maxamed cabdulle
kulanti wacan meel ka soo joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o a toddobaad kale barnaamijka waxaynu ku eegi doonaa dhallinyarada oo intooda badan aan xiisaynaynin inay bartaan farsamada cilmiga gacanta iyadoo xilligan baahiyo badan oo la xiriira arrintaasi ay ka jiraan magaalooyinka soomaalidu ay ku nool yihiin gaar ahaanna magaalada muqdisho barnaamijka waxaa nagala qaybgelaya maxamed cabdulaahi oo isagu bartay cilmiga siyaasadda ee xiriirka caalamiga ah oo hadda ka shaqeeya mid ka mid a xafiisyada dowladda cabdirasaaq cali oo ah geerashle muqdisho ka shaqaysta iyo axmed ibraahim oo isagu ah makaanig farsamo oo gaadiidka magaalada muqdisho isagu ka shaqeeya dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada ee idaacadda v o a aan ku horreeya maxamed xaaji maxamed waa maxay sababta inta badan ay dhallinyarada u doorbidaan ee culumta jaamacadaha
bismi illahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu een haddaan ka hadlo aragtidayda aniga een dhallinyarada in ay doorbidaan een barashada culumta fanniga ama artiska meesha ay baran lahaayeen een een een culumta een farsamada gacanta ama een een een waxaa loo yaqaano een een een mechanical engineering iyo waxyaabahaas camala een sababta ugu wacan dhallinyarada inay artiska iyo dhaqaalaha iyo ganacsiga iyo waxyaabahaas camala ay ay ay ku bataan ardayda waxaan leeyahay waxa ugu wacan een iyadoo aysan jirin jaamacado xirfadaysan oo hadda dadka bara culumta een een een farsamada gacanta een waxaan ugu dambeysay een een een dugsiga sare ee polytechnico iyo iyo iyo jaamacadihii ummadda hore marka een een een oo laga bari jiray engineering mechanical engineering industrial electrical engineering waxyaabo badan isla markaasna markay kasoo qalinjibiyaan dalka waxaa ka shaqayn jiray warshado badan een een een industries badan marka marka maanta maant- maantadan ma jirto jaamacad ku baraysa cilmiga gacanta isla markaasna shaqa fogaranti ah markaa qalin jabiso oo hore aa ka gelayso insa jirin ayaa dhalinyarada ku qasabtay inay dhankan kale u wareegaan cabdirasaaq eh, ma la qabtaa arrintuu leeyahay eh, ma jirta meel lagu barto cilmiga gacanta okay okay Een, bismillaah asalaamu calaykum aniga waxaan leeyahay walaalkay maxamed arrintaas lama qabo sababtoo hadda aniga waxaan ahay milkile geerash waxaa igu dhigan xarun la yidhaahdo xarunta tababarka cilmiyadaas waxaa iskale alla u naxariistaa ninkii la oran jiray elman tababar baa lagu qaataa een, cilmigaas baa laga bartaa yarkii ka soo waxo lixda bilood ee ugu horeyso dubcada- dubcadaha soo baxo isla lixda bilood waxay sameeyaan shaqooyinay galaan way shaqeeyaan Een, dabcan axmed arrimahaas nooga warrami doono marka aniga waxaan qabaa arrinta maxamed waa ka soo horjeedaa dadweynaha waxaan dhihi lahay in dhanka jaamacadaha xagga lagu ordi lahay loo ordo habka farsamooyinka in habka makaaniga latarjiistaha cilmiyadaas oo dhan waa cilmiye lagu helayo bardhey lagu soo keeni karo dhaqaale kugu filan business laga abuuri karo marka waa ka soo horjeeda arrinta maxamed aniga Wa- waan gartay axmed ibraahim eh, adigu dabcan xirfad laa tahay eh, weliba waxaa tahay qof makaaniga oo gaadiid ka shaqeeyahay Eh, maxamed wuxuu sheegayaa isagu in in in inay fursada jirin in sababtaasi meel lagu laakiin adigu xaggeed ku baratay haddaan Een, assalaamu calaykum aniga waxaan ku bartay magaalada muqdisho een, garaash caadi ah oo maanawil ah oo dadka dowlad aan ahayn shacab caadi ah oo nin farsamayaqaan oo macalin ah oo aa i baray haddeerna intaasoo sano aan ku shaqaysana alxamdulilah ciyaalkayga waa iskoolkooda dugsigooda waxooda maasha allah dibkoodii farfarxadooda ciyaalku aada ugu filanya qof walba oo soomaaliyana waxaan kula talinaa inay bartaan farsamada because een, adigoona dhibaato gelin gurigaaga adigoo jiftid nin cilmigaas qalinka ku bartay magaalka baawur ku wato oo haddana aanan kacsi karin hadda gaarigiisa bateri oo wax yar xataa ka hadlo aanan kacsi karin waa la ii yeeraa gaarigiyaan tagaa waa fiiriyaa waa u kiciyaa fartan saas u saaro konton door labaatan door soddon door nolosheeda aad iyo aad haddii aan halkaas gaari sameeyo maanta waa nolosheeda aad ugu filan tahay Wa- waan gartay Eh, maxamed eh, axmed ibraahim iyo cabdirasaaqba dabcan eh, eh, dugsina maysan gelin eh, iskuulo lagu barto gaarnima laakiin maanta waa xirfadlayaal noloshoodii kaabay marka waxaad moodaa dhallinyaradu in dhammaantood qof walba jaamacada dhiganayaan kuwii ka soo baxana ay shaqo la-aan yihiin marka maxaa diidan in in in in fursadaha la raadiyo Een, horta een, aniga ma diidani in fursadahaas la raadiyo laakiin een, een, een, qof heli karo een, een, qutulyomkiisa maanta oo jaamacad waalidkiisa uu ka bixinayo een, inuu jaamacaddii joojiyo oo geerash uu tago wax barto ani baahi maanta ku qasbayso een, een, ma jirtaan isleeyahay laakiin geelasha shaqa taallo waatan uu leeyahay konton doolar waxa ugu yar la een een annaga waxaan ka hadlaynaa een xaqiiqda ka jirto mujtamacaan ku dhexnoonahay ee soomaaliyeed waalidiinta markii ay cunugooda ku kari waayaan iskoolka oo la kari oo ka madax adeego uu ku feelgaroobo waxbarashada kadib ay gerishka la aadaan for alternative option bimacnaa ayagoo bedel uga dhigaayo waxbarashadii caadiga ahayd laakiin hadday jiri lahayd een een een shaqooyin socda oo mashaariic ah oo gawaari oo inta assembly lagu keeno halkan lagu xirxirayo la sameynayo farsamooyin een, een, een, een, badan waa qabi jibnay aniga injineeradii waxaa jiri jiray hangara diyaaradaha lagu sameeyo een, electricians een, avionics radio technicians waxyaaba badanaa jiri jiray een, boostadii isgaarsiinta wasaaraddii gaadiidka kulli hangaraa la lahaa jiray waa laga shaqey jiray hadda wixii oo dhan garishi kusoo aruureen wax maanuwal ay kusoo aruureen aqoontii ma aha marka aqoon casriyeysan een, waalid cabdirasaaq gacan taagaya okay okay dabcan maxamed taas mid baan ka leeyahay hadda saana wada ogsoonahabaa cabdiqaadir maxamed axmed waxay ka warqabaan jaamacadaha hadda jiro oo laga qalin jibinayo oo wax lagu baranayo jaamacad lagu dhaca ma jirto only mid walba waxay ka wada sigan tahay in shahaadada lagu siinayo warqadada iska qaadanaysid ku shaqo tagay tahay marka dabcan waxaan qabaa arrinta maxamed waa ka soo horjeeda tan practical a lagu siinaa waa waxqabad lagu barayo gacantaad ka baranaysid shahaadadeedu waa aqoontii oo lagugu shubo waaye marka intii aad qaadada le- qaada lahayd een, warqad aanan shaqayn oon lagu dhicin oo la fiirsanayo tobanka dollar dabcan waxaan qabaa in maxamed arrintaas u weeco in waxaana kalifi karo dowlad la-aanta jirto waddanka way jiri jireen dowladdii dhexe ayaa ka gaabaysa arrimahaas marka waxaan ka codsanaya in arrimahaas dib loo cusboonaysiiyo sida hadda elman oo kale een, gershidaas loo furo dadka tababarka loo furo jaamacadaha laga soo waxda maadaama ay yihiin iska qaada shahaada uun afar sano dhigo shahaada iska qaada Eh, maxamed haddii eh, dhammaanteen aan jaamacado ka soo baxno oo culumtii farsamada gacanta aan qofna baran yay tahay in, in dalka ay hoga- ay- ay ka shaqeydo eh, xirfadahan kale soo ma habboona ama ma bannaano doorkan axmed iyo cabdirasaaq difaacayaan in, inaad inaad la- ku biirto Een, waa fiican tahay horta waa baahi jirto oo loo baahan yahay farsamada gacanta Een, laakiin waxaa dhacda mararka qaar een, een, kuday wax la dhahaya ay farsamo yaqaanada yaqaaniin waxaan way ku dayayaan way qaldayaan buugka meesha soo baran een, theory ahaan meesha soo baran baraati gacantay ka barteen marka waxaa loo baahan yahay ku- waxaan een, een, baabuur cusoo imaanayso adduunyada maalin walba digitaala loo sii gudbaa ayaga waxay yaqaanaan manual fiiladan gooy jar tan ku day bo- qaladaad badanaa dhaco oo baabuurta qaar la sameey waayo waxyaabaha qaar la sameey waayo markaasay tagtaa hindi iyo dad ajaaniba oo waxaan bartan la keeno mid baan ka leeyahay arrinkaas Een, waa jiri jirtay mar ay saas ahaan jirtay balse haddeer alxamdulilah waxaan keennay horumaraan gaarnay Een, qofka markuu farsamadiisa oo oo macnaha horumar u rabo ma weynayo macnaha hadduu raadiyo kombyuutaraan keensan haddeer oo xataa gaariga lagu programinayo electric anagoo maskaxdii gacanta aan ka barnay oo aan annagoon kombyuutar la-aan aan ka shaqey jirnay maanta waxaan helna kombyuutar inaan helno gaariga aan gashano oo markaan gashan kabacdi wixii marka xiladaada inta kuu soo saaro xataa ba- gawaari waxaas haddii aad maanta batri aad dejid oo aan dhaqaaqin ilaa iyo la brograamiyo brograamkii haddeer markaan u ogaanay in arrinkaas muhiim yahay waana keensanay kombyuutarkaasaa la gelinaa waa la ogaana cil- ciladiisu waxay tahay markii la ogaanaysa cilad kale qabin waxaa la leeyahay een, nadiifi gaariga markii surgeon loo diro oo s- oo nadi- nadiifiyo gaariga food kala kaca wixisna jeeg injinkiisa wiisna waa dimaa okay haddii markaas ay cilo jirto cilada oo kuu sheegan gacantii waa ka taqaanaa qalabna waa haysa horumar waa waa- macnaa aan gaarnay qalabna waa helnay waana ku shaqaynaa marka waxaas waa dadkii hore oo waxaa- dooda maxamed uu leeyahay suuq ma laha oo nolosha laguma maarayn karo ama soomaal uma diyaarsano no no waxaas waxa taa taa waaye waa sax soomaa taas hadda wax la dhahayo een, suuq malaha wax la dhahayo ma jiro because annaga maanta muxuu ahaay marka ani aan wax baranay anigoo wax barasho ah ayaan hadda reerkeyga lacag u geynaya because anigoo wax barasho ah reerkeyga lacag u geynaya dadka marka waxay aaminsan yihiin markii lagu suuq beelo een, ay q- ay farti ay qalinka wax ku waayaan ay lacag u waayaan ama ciyaalka ay ay- meel ay geeyaan waa ay- inay geeyaan ee, ninka walaalkii uu ka hadlay arrinkaas ma jiro muhiimadda waxaa loo baahan yahay haddii maanta canugaaga aad wax bartid wixii aad bartid maanta mar kastaba wuxuu ku tara canugaaga haddii canuga aad gacanta ka bixisid xataa iskoolkii dugsiga ma- ee, iskool- ma- garaajka ma ka baran karo shaqo ma ka baran karo waxaa loo baahan marka marka ugu horeysa muhiimadda in la siiyo waxbarashada farsamada waa loo wadanka wadanka u baahan waay maanta dee wadanka een, dowlad fiican ee cadaalad lehna siiyo hadda waa rajada aad u fiican tahay la siiyo maanta farsamaqan haddii wadan kale waa- diwada laga keensoo dhibaato maahan cabdirasaaq eh, dhallinyaradan eh, gerishada ka shaqeeya fursadaha eh, eh, tababar helo dabcan iskuulle laga soo baxoo gooniya ma jiraan sida dugsigii farsamada gacanta eh, polytechnic oo kale marka seed seed Dabcan, dadka loo dabcan, annaga- tababar annaga- annaga waxaan samaynaa in qofka koowaad markaan qaadanayno waa inuu horta in farti qor yaqaano oo qoraalkii ku fiican yahay dabadeed waxaan ku samaynaa control beltalmiyeriga muu ku fiican yahay makaaniga muu ku fiican yahay buufiska habgrinjiga makaaniga noocii markaa cunuga uu furfuran yahay oo hamigiisii hangeynaa kadib eh, lix bil kadib waa la kontroolaa macalinkiisa laga wareystaa inuu shaqada marka gacanta ka qabto Eh, marka dabcan een, waxaan dareemaa in qofku isku filnaan gaari karo si degdega midda labaad keliya maahan gaadiid dadku farsamada waxaa la baran karaa dhismaha guryaha fundiyada laamiyeriga la saarayo safiitada hadda saa dareemaysid ay, waxaa la keenaa formula cusub hoteelada waad aragta gudahooda nolol ka baxayo waxaa la keenaa in Dabcan waxaa laga- Shiinays- dhalinyaro ka timid yeminta iyo- keentay iyo dad fara badan oo in in bakistaan ha sameeyo waxaa sameeya siiriyaan ha sameeyo turkiya ha samayso in marka anagoo heli karno soomaali samayso waxaa kelifaana anigu dabcan isleeya salka way u taallaa waayo sid la yasaayo farsamooyinkaas dadka qabto marka in la yasa maahan dadku waa wada simiyihiin waa dad wada mid ah wada jinsi ah in laga faana maahan marka dadka jaamacada ku ordaya waa dad yasayo waxaa farsamada leedahay farsamada gacanta waa laysayaa waa la yasayaaba Wa- waan gartay maxamed dunidan hormartay maanta eh, jabaan iyo china iyo dowladaha waaweyn waxaa lagu tartamaya waa wax soo saarka eh, warshadaha ee waxyaabahan matoorka iyo mashiinka la xiriira marka miyaysan ahayn eh, in in maanta lagu biiro eh, ka shaqaynta xirfadahan Een, horta waa arrin fiican in lagu biiro oo la dhiirigeliyo laakiin een, qaabka hadda ay ku shaqayso een, iyo xaaladaha jiro een, aan- aan aan haddaati ka hadlayay ee dadka inay u wareegaan waxbarashadan een, een, een, jaamacadaha aan farsamada ahayn marka een, waxaan waxaan ka hadlaa een, waa- waa- waxaan ku dhiirigelinaa dowladda iyo ganacsatada lacagta haysto in ay maalgeliyaan farsamada gacanta casriga ah farsamada gacanta hadda jirta kama hadlaayo tan casrigaan kama hadlaa waxaan markhaati ka nahay ee, haddii la maalgeliyo culumtii aad baratee siyaasadda iyo xiriirka caalamiga meel baad dhiganaysaa birta iyo iyo iyo iyo labooraha waa qaadanaysaa maya sideedaba een, een, mar walba cilmigan een, een, een, la barto kan hadda la barto maamulka iyo maareynta iyo kan ganacsiga iyo kan dhaqaalaha iyo kan xiriirka marka la barto way soo gelaysaa farsamada sa- haddii warshad weyn aa haysatid oo assembly ama aa wax u baahan tahay ninka dhaqaaliyahanka waa u baahan tahay oo s- mash- een, een, market analysiska iyo wixii inuu kuu sameeyo Een, een, ma- ma- ma- waa waa waa jiilka soo baxaya iyo dadka waa waa lagu kala meeleyn karaa Een, cilmi kasta oo jirana waa loo baahan yahay marka een, een, qayb gooni oo keligeed taagnaa kartana ma jirto okay okay taas waxaan ka leeyahay marka hadda waxaad tusaale ahaan ka soo qaadaa dadkii jaamacadaha ka soo baxay derbiyaday fadhiyaan maqaayadahay fadhi ku dirirayaan waxaa lagu geeyaa shaqada qabiil waa dareemayay waxaad leedahay shirkaddan walaalkay baa joogo xafiiskan walaalkay baa joogo si kale laguma hela shaqadaas inaad ka warqabto waxaa kaloon kuu sheega dabcan hadda maxamed gaari buu wataa cabdiqaadir gaari buu wataa intaba farsamad u imaanaysiin geerishka adinkoo taagan qorraxdaas in la dedejiyo doonayo lacag fara badan bixinayo haddii aan la helin marka la isu qaybin labada dhinac oon weliba dhankan loo badan waxaan qabaa in aysan magaaladu soconayn justi hadda magaalada waa arta dhismo cusubaa ka socdo in formalka hore waa la bedelayaa shaqaalihi yar waxaa la dareemaa in la iska sugayo injineeradii oo le injineer hebel maal hebel uu dhisayaa gurigaas in gaarigan maanta ma la samayn karo ku soo laabo waxaana kalifayo dadkii oo- oo oo la yasayo farsamadaas yaqaano axmed eh, eh, dhallinyarada xirfadahan bartantee bay la egyihiin eh, ma buuxin karaysaan baahiyaha jiro wallaahi alxamdulilah aad iyo aad aan rajadan aad u wanaagsan tahay markaan because ma markaan lix bilood haddii aad maanta geeriska aad wax ka baratid lixdaas bilood waa nin maskaxdiisa dhammaystiran oo aqoontiisa maanta ku shaqaysan kara waa noqonaysaa lix bilood haddii aad jaanis siisid adigu intaas intaasan iska dhaaf lix bilood aad jaanis siisid maanta lix bilood ku filan tahay inaad waddankaa ka shaqaysatid oo aad ciyaalkaaga u dhac waalidkaaga u dhacsatid oo aad ka shaqaysatid adigoo markaas ku filan waxaad sha- waddankaaga u shaqaysan kar meel kasta aad ka wax ka heli kartid waalidkaaga howl aad u fi- u fiican aad u wanaag badan farsamada waxaan umalayn aniga aan aaminsanahay in mar walba culeys la saaro sa annaga u baran dadkana insha allah qofkii noo baahan inuu barto waan soo dhaweynaynaa waan baraynaa maalin kasta waa barnaa insha allah Eh, maxamed haye baahiyahaasi jiro oo dabcan wuxuu leeyahay cabdisaaq adiga iyo maxamedba baabuurtiinu haddii xitaa matoorku dee ma kacsan karaysaan waana baahiya jira dabcan marka ma kuu muuqataa rowl kaloo cilmigaagana ku shaqayn karo kana lagu baran karo
wallaahi een, aniga een, intaa doodan ku guda jiray een, een, dhallinyarada jaamacadaha ka baxday ee laamiyada fadhida shaqa la-aanta hayso waa recommendation aa meeshaas iga soo baxay oo waxaan usoo jeedin lahaa intay fadhi lahaayeen dadkan inay wax la qabsadaan ee, oo farsamada dhinac laga galo maadaama ay suuq leedahay een, si annagana aan u helno gacan jaban oo farsamo yaqaana marka marka laakiin wa- wa- waxaa yar dhiirigelintii dadka lagu dhiirigelin lahaa in arrintan ay een, qayb ay ka noqdaan waana waa sababaha ka- sababaha keenana waxaa ugu weyn een, gaabka siyaasadeed ee d- hogaamin iyo dowlad la-aaneed ee dalkan soo maray oo farsamadii gacanta iyo iyo farsamadii warshadaha ay dib u dhacday haddana waxaan dhiirigelinayaa ganacsatada een, een, dowladda een, hay-adaha een, een, waxa dhiirigeliyo kulli in la dhiirigeliyo farsamada gacantaas oo la keeno iskuulo qalabaysan oo qalabka casriga ah oo saaxiibkan Ab- axmed ibraahim maki een, oo eletrijistaha iyo waxaas ku saabsan iyo kulli in dalka la keeno oo dadkan een, adduunyada casriga sida hadda jabaan iyo china iyo dowladaha hormaray ay wax u qabtaan in in in in wa- in- in wax loo loo gaaro cabdirasaq baahiyahaad qabtiin eh, si xirfadaha loo hormariyo maxay yihiin wallaahi baahiyada hadda waxaad nagu soo booqatay geerash waxaa dareemayay dhulka waa caro waa meel wasaqa caalamka waxaa dareemayay waxaa fidsan sh- waa dhul shamiidaysan waa dhul nadiif ah waa dhul wax walba u dhammaystiran yihiin marka waxaa kalifayo lama awoodo in dhul aad leedahay aad ku shaqaysato awoodis lama leh kiraad ku jirtaa birika iga baxa lagu leeyahay dhiibka u badan marka waa dhulkooda lahayn ooda ka samayn karin wax walbaad u baahan tahay labaajadii dhaqitaan gaariga in howlkii lagu buufi lahay kii makaaniga marka in marar qaar ciid iyo wax gaaraan in buufiska wax kaa qaldamaan rijiga ku celceliso qarar khasaare badan ku gaaro adiga aad difis gasho marka haddii kolba ay jirto dowlad dhexe oo holahaas naga kaalmayso waxaan isleeyahay waxyaalo fara badan waa laga horumari doonaa dabcan dadka hadda noo imaanayana waxaa dareemaa in dhayli maalin walba shan lix cunug oo waxbarashaa la keenayo intii karaan keenana waxaan dareemaynaa inaan wadaagayn axmed insha allah eh, waxaad is leedahay waad ku xoojin kartaa xirfadaada maxay tahay waxaan ku xoojin karaa xirfadeyda anigoo muxuu ahaay in- in- in la helo wax walbow muxuu ahaay wadankan u baahan farsamada culeyska in la saaro ciyaalka markii ay dugsiga ay dhameeyaan oo qalinka bi- waxaa jira marna saacadna iskoolka in la baro saacadna in la geeyo geeriska farsamada si labadaba ay u bartaan because canuga maanta haddii farsamada aa bartid waxa waa qalab waxaa jiro electriga sida muxuu ahaay eh, ku maskaxyada baabuurta oo kale lambara waxa ku qoraala ku qoran canuga horta kama maarmo inuu qalinka wax ku barto laakiinse waqti in la siiyo waxbarashada qalinka waqti in geerishka farsamada la siiyo si markaas wadankiisa wax ugu qabsan karo asigana una cariir ugal because maanta qofkina oo laba xirfad u laba yeesho xirfad uu yeesho because gasaci computerka uu soo bixiyey oo gaari ku jiro maanta waxaa ku qoran en- en- elect- da- da- qoraal baa ku qoran qoraalka haddii maanta una aqoonin gu- compu- gasacan muxuu ka shaqeeyaa ma yaqaano laakiinse maanta control en, wixii wax dhan oo systemkiisa hadduu ninkan yaqaano maanta qoraalka uu yaqaano aad iyo aad ugu shi- maanta shaqataa ugu fudaan kartaa marka labada mar waxaa la dhammaantiin siiyo- aad baad u mahadsantihiin intaas ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o a oo aan ku eegeynay baahiyo xilligan loo qabo barashada cilmiga gacanta oo dhallinyaro badan hadda ay ka shaqeeyaan waxaana igala qaybgelayey maxamed cabdulaahi cabdirasaaq cali iyo axmed ibraahim oo dhammaantood ka mid ah dhallinyarada ku nool muqdisho aad baad u mahadsantihiin
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle oo barnaamijka madasha dhallinyarada muqdisho inoogu soo diyaariyey islamarkaana nala socodsiinayay haatana dhegaystayaal aan jaleeco saaxiibkay nuur bukhaari oo aan ka codsado dowladda ciyaaraha
aan ku horeyna waxaa caawa lagu wadaa inuu bilowdo wareega kuwartar finalka koobka qaramada afrika ciyaarta hore oo bilaaban doonta toddobada fiidnimo xilliga geeska afrika ayaa waxaa fowda isku diri doona xulalka kubadda cagta burkina faso iyo tunisiya tababaraha xulka qaranka burkina faso paulo duarte ayaa sheegay inuusan soo bandhigi doonin shaxda uu kala hortegi doono tunisiya ilaa bilowga ciyaarta tunisiya waxba kama bedeli doonto qaab ciyaareedkeeda waxaana dhinaca weerarka diyaar u ah ciyaaryahan yuusuf eh, Msan- Mas- masagni waxaa kale oo lagu wadaa inuu safto goolhaye ayman matloti waxaana goolhayahan uu maalmahan ku maqnaa dhaawac gaar ahaan ciyaartii ay tunisia la ciyaareen zimbabwe markii ugu dambeysay ee ay labadan wadan kulmeen waxay ahayd sagaal iyo toban sano ka hor waxaa markaas rigoorayaal siddeed iyo toddoba ku badiyey xulka burkina faso ciyaarta kalena waxay dhex mari doontaa senegal iyo cameroon dhinaca yurubna ingiriiska ayaa waxaa toddobaadkan ka dhacay kulamo ka tirsan koobka f ega kooxda lester ayaa ka badin weyday naadiga debi county oo ay isla gaar galeen barbardhac laba gool iyo laba gool ah ciyaar ka tirsanayd wareega afar- afraad ee koobka f ega labadan koox ayaa lugta labaad ee kala baxa waxa ay ku ballansan yihiin siddeeda bisha soo aadan ee february waxaana ay ka dhici doontaa ciyaartaasi magaalada lester caawana waxaa jiri doona kulamo kale oo ka tirsan tartankan naadiga norwich city iyo birmingham ayaa wada ballansan preston north end iyo ebswick town ayaa is arki doona barton albion waxay wajihi doontaa kooxda queensburg rangers halka reading ay garoonkeeda ku sugi doonto cardiff city kooxda kubadda cagta ee Rother- rotherham united iyo barnsley ayaa iyana is arki doona talyaaniga laba kulan ayaa dhici doona lazio ayaa gurigeeda kusoo dhaweyn doonta kiyeva verona interna waxay is arki doonaan kooxda biskara laliigaha sbain kulamo ayaa jiri doona caawa viareal ayaa la ballansan qaranada atletic madridna waxay booqan doontaa alaves ibar iyo dubartiva lacronia ayaa fooda isdari doona leganisna waxa ay soo dhaweyn doontaa kooxda kubadda cagta ee salta vigo dhinaca ciyaaraha tenniskana gabadha u dhalatay dalkan maraykanka serena williams ayaa garaacday walaasheed ka weyn venus williams oo ay isaga hor yimaadeen ciyaarta finalka tenniska australian open waxaana ay gabadhani dhigtay record cus- record waxa ay jebisay record horey u yaalay kaasoo ahaa in ay badisay saddex iyo labaatan jeer dhammaan ciyaaraha grand islamka ee tenniska dhegaystayaal xubinta ciyaarahana waa naga inta aad iyo aad ayuu mahadsan yahay nuur xasan nuur bukhaari saare cabdi axmed iyo heebsi nabsi Sa- waxaan idhahdaa dhegeystayaal iyo heesti nabsi dhegeysi habboon
codkaasi baxsan ee sahara axmed jaamacna dhegeystayaal wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinayay jaamac buule jaamac iyo aniga oo nuur xasan nuur ah xagga soo saaristana wuxuu ahaa bashiir abikare ee nabadgelyo